dowladda federaalk ee uu hogaamiye xasan sheekh maxmuud ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay tahay dowlad ku dhisan hab qabiil iyaduna joogooyinkii ugu sareeyey dowladda lagu taxay dhalinyaro ay soo xusheen madaxda dowladda federaalka sargaal sarow ka tirsan dowladdii burburtay ee maxamed siyaad bare laguna magacaabo maxamed sheekh axmed dayib ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay tahay mid masuq maasuq badan islamarkaana ay joogooyinkii ugu sareeyey milatariga sisay dhalinyaraan waxba kala ogeyn ninkan ayaa wuxuu sheegay inuu ka mid ahaa ciidamadii ka qaybgalay dagaalkii sabansaban ee dhacay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan toddobadii islamarkaana lagu jebiyey ciidamada dowladda xabashida ethoobiya haatanna uusan dowladda xasan sheekh ka helin xuquuqdii uu ku lahaa isagoo siyaadlaya ayaa wuxuu sheegay inuu dowladda federaalka ka codsanayo inay sisa lacagii mushaarkae ka maqnaa soddonkii sane lasoo dhaafay waa sida uu hadalka u dhigaye wuxuuna tilmaamay in dowladda federaalka ay tahay dowlad qabiil waxaan ahaa raggii sabansaban dagaaladii u horreeyey galay waxaan qaatay janan jananka waxaa siisay adbarre marshaalkan cabdullaahi yuusuf muddo dheer baan dagaal ku jiray saa darteed dowladda wax xuquuq oon ka hayo ma jirto waxay noqotay dowlad qabiila waxay noqotay dowlad beena waxay noqotay wax aan raggii hore dhammaan inay laayaan waxaa la sameeyey wiilal yaroo kuraya oo jananno ah oo haddii layidha haba qaateen jannadee markaa wax xuquuq oon ka hayna ma jiro waxaan ka rabnaa dowladda marka aanu ka rabaa bil kasta toban kun marshaalku toban kun buu leeyahay soddonkii sano bil kasta toban kun in laygu dhufto dowladda federaalka ayaa waxaa mar walba loogu eedeeyaa inay tahay midaanan muhiimadda siinin dadkii ka tirsanaa dowladdii burburtay ee maxamed siyaad barre waxaana jira boqolaal ruuxoo ninkan la mida waan haysan xuquuqdooda